ufigiisa waxa ay dalkan masar u joogaan ka qaybgalka shirka caalamiga ah ee dhinaca maalgashiga ee masar oo ay kasoo qaybgaleen madax kala duwan oo caalamka kala socda shirkado dhinaca ganacsiga ah ayaa darteeda loogu martiqaaday inuu isagana ka mid noqdo madaxda qaybgalaysa marka socdaalkaanu ku joogno dalka masar waxa ula xiriira martiqaadkaasina ka hadlanaya madaxweynaha masar iyo ka qaybgalka shirkadaasi caalamiga ee looga hadlayo mustaqbalka dhaqaalaha dalka masar dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga madaxdii shirka timid qaarkood khudbaday ka jeediyeen ballanqaadyana waa sameeyeen madaxweynaha soomaaliya ma ka hadlay shirka madaxweynaha soomaaliya waa ka mid ahaa madaxdii khudbadaha ka jeediyey in shirkan ka dhacaya magaalada sharmasheekh khudbadiisa uu kaga hadlayay sida uu la dhaacsan yahay barnaamijyada dibhabeynta dhaqaalaha ee dalka masar ka socda waxa uu soo dhaweeyey madaxweynaha qaabka masar ay u qaabeynayso dhaqaalaheeda mustaqbalka islamarkaana soomaaliya oo haatan ku jirta dib u dhis ay wax badan ka baran karto dalka masar markay timaado dhinaca dib u dhiska iyo maalgashiga marka soomaaliya waxay u ahayd fursad in shirkan ay yimaadaan oo weliba wafdiga soomaaliya ay ku jiraan xubno ka tirsan xubka ganacsiga soomaaliyeed oo iyagu shirkadaha ganacsiga ee halkan isugu yimid kala hadlaya qaabka ay wada shaqayn ama iskaashi dhinaca ganacsiga u yeelan lahaayeen arrintaas marka laga yimaado da-ud aad sheegtay ah in laga faa'iidaysto fursadaas oo lala kulmo ee dad maalgashi ku sameeya iyo shirkado maalgashi ku sameeya soomaaliya waxaan ognahay masar iyo soomaaliya ee waxa ay isu jiraan fogaan aad u dheer oo ilaa saddex kun oo kilomitr ku dhow danta soomaaliya ugu jirtaa maxay tahay shir looga hadlayo maalgashiga dalka masar sideed dadka soomaaliya waxay xubin ka tahay jaamacadda carabta jaamacadda carabtana waxaa jira laba dal oo muhiim u ah dib u dhiskooda waa masar iyo soomaaliya masar dhawaan ayaa qalaladii siyaasadeed soo isaadeen oo haatan dhinacii dib u dhiska loo soo jeestay soomaaliya sidaad ogtahan waxay kasoo kabanaysaa dhibaatooyinkii dagaalada sokeeye marka jaamacadda carabta waxaa jiray qorshe ah barnaamijyo dib u dhisa loogu sameeyo labadan dal ee jaamacadda carabta ka tirsan soomaaliyana waxaa halkan kaga banaan amaba markaasi jirta fursad in ay isku arkaan madaxda jaamacadda carabta la dhiirigeliyo qorshaha shirka dib u dhiska soomaaliya oo jaamacadda carabta soo qaban qaadanayso marka fursad weyn ayaa ku jirta in soomaaliya shirkan ay kasoo qayb gasho oo ay isku arkaan madaxda jaamacadda carabta arrinta jaamacadda carabta aad tiri ee waa fursad soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto inay la kulmaan waxaan ognahay laba toddobaad kadib isla dalka masar in haddana shir madaxeedka jaamacadda carabta uu ka dhici doono kaasoo kuma habboonayn marka soomaaliya howleeda in si gaar looga hadlo sida aan kuu sheegay arrimaha soomaaliya iyadoo si gaara looga hadlayo ayaa haddana waxaa jiraya kulamo gaar gaar ah iyo weliba waktiga sida uu munaasib ku yahay madaxweynaha waxa uu la kulmay xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carab arrimo fara badan ayna ka hadleen oo ay ka mid yihiin qorshaha barnaamijkaasi la doonayo in soomaaliya lagu qabto shir dib u dhis ku saabsan inkastoo sidaad sheegtay shirka jaamacadda carabta laba toddobaad kadib uu dhacayo haddana waxaa in la xuso mudan in loo baahan in la sii diyaariyo qorshayaasha shirka lala imaan doono iyo jaamacadda carabta markaas diyaar lah in ay jawaabo waafi ah oo markaasi rajagelinaya soomaaliya bixiso marka fursadan ayaa ahayd fursad muhiim ah in madaxda soomaaliyada la kulmaan madaxda jaamacadda carabta shirkan joogta iyo weliba madaxda kale ee shirkan isugu imanaya